halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka f m yada geeska africa iyo weliba barta internetka ee v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen isniina kowda bisha bisha disembar sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha iyo madadaalo qayb ka ah barnaamijka waxaana idiin soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah xuseen barre
aniga laftigaygu markaan iska soo qaado markaan toban caruura baan dhalay saddexdii horreeyey waxaan u qabi jiray naa waabi ku xanuunsan waxaan afka lagu shooyaa muxuu yahay waan ka wiswisi jiray waana ka shakiyi jiray isla markaa markii aan ogaaday toddobadii kale ama kuwii kale aan ka daba tegay waan wada tallaashay kuwa ii dhow iyo aniguba waxaanu ammaan u soo jeedinayna aadna u rabnaa dadka tallaalada keena taasi waxay ahayd farxiyo aadan cabdi oo ka mid ah hooyooyinka soomaaliyeed oo ka warramaysa waxa dadka ku nool degmada dangorayo ee gobolka nugaal ay ka aaminsan yihiin tallaalka cudurka dabaysha goordhow ayaad maqli doontaan qodobada kalena idiin hayno ee barnaamijkeenna waxaa ka mid a warbixinno kala duwana ku saabsan tallaalka cudurka dabaysha xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijkan qaybtii aragtida guuxa dadweynaha ee toddobaadkan qaybta labaad ee sheekada lama huraan iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka
xogayaha guud ee qaramada midoobay banki moon ayaa ammaanay horumarka dunidu ka samaysay la dagaalanka cudurka aidiska balse waxa uu ka digay in guulaha la gaadhay ay yihiin kuwo weli nugul war qoraal ah oo uu soo saaray maanta oo ku beegan maalinta caalamiga ah la dagaalanka cudurka aidiska ayuu masterban waxa uu ku xusay in loo baahan yahay in wax laga qabto faraqa u dhexeeya dadyowga dunida ee la xidhiidha helitaanka daawooyinka cudurka gaar ahaan haweenka iyo carruurta oo uu sheegay inaanay helin daryaalkii loo baahnaa waxa uu ugu baaqay hogaamiyaasha caalamku inay la yimaadaan tallaabo kasta oo suurto gelinaysa in laga dhameeyo hamiga caalamka ee ah in la cirib tiro cudurkaasi marka la gaadho sanadka labada kun iyo soddonka iska hor imaadyo ayaa ku dhex maray hong kong mudaharaadayaal dimuqraadiyadoon ah iyo booliska waxaana taasi keentay inay xidhmaan xafiisyada dowladda iyo golaha baarlamaanku boqolaal qof oo dibadbaxayaal ah oo ku sugan hong kong ayay isku dhaceen ciidamada booliska xilli ay isku dayayeen inay mudaharaadkooda ku sii fidiyaan barxadda hore ee dhismayaasha baarlamaanka boqolaal ka tirsan ciidamada booliska ee rabshadaha la dagaalamo oo ku hubaysan sunta dadkaga ilmaysiisa iyo ulo ayaa dib u celiyey dadka isu soo baxa samaynayey waxaana goobtaas ku dhaawacmay qaar ka mida dibadbaxayaasha iyagaoo xabsiga dhigay ilaa siddeed iyo toban ka mid ah ciidanka booliska ayaa sheegay inaanay haysan inay taasi ahayd fursadda keliya ay haystaan inay isticmaalaan sunta dadkaga ilmaysiisa iyo ulo si ay u joojiyaan isu soo baxyadan natiijada doorashada baarlamaan ee ka dhacday dalka moldova ee ku yaala bariga yurub ayaa muujinaysa inay ku horeeyaan xisbiyada doonaya inay xidhiidh dhow la yeeshaan midowda yurub iyada oo xisbiyo kalena ay doonayaan in xidhiidh qoto dheer lala sameeyo dalka ruushiya ku dhowaad boqolkiiba shan iyo siddeetan codadkii la tiriyey maanta oo isniin ahayd ayaa muujinaya in xisbiyada taageersan in dalkaasi xidhiidh dhow la yeesho qaaradda yurub inay haystaan boqolkiiba afar iyo afartan tirada codadka ee baarlamaanka dalkaasi oo ka kooban boqol iyo kow kursi xisbiga socialist party oo doonaya in moldova ay gacansaar la yeelato ruushiya ayaa isaguna xilligan haysta ilaa boqolkiiba koob iyo labaatan laakiin marka lagu daro xisbiyada kale ee la fikirka ah ee taageersan in dalka ruushka gacansaar lala yeesho ayaa codadka ka haysta ay gaadhayaan ilaa boqolkiiba sagaal iyo soddon dalka moldova ayaa heshiis taariikhiya la galay midowda yurub bilowgii sanadkan inkasta oo ay la kulmeen mucaarad xoogan oo uga imanaysa dhinaca ruushka koox loo tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin islaamiyiinta xagjirka ah ayaa weerar ku qaaday magaalooyin ku yaalla waqooyiga dalka nigeria iyaga oo bartilmaameedsanaya suuq aad u mashquul badan iyo xarun boolisku uu leeyahay goobjoogayaal ku sugan magaalada ku taalla gobolka waqooyi bari ee dalka nigeria ayaa iyagu sheegaya in laba qarax lala beegsaday goob suuq ah halkaasi oo toddoba toddobaad ka horna ay laba qof oo dumar ah oo isu soo miidaamiyey ay dadku dileen weli ma cadda tirada dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay weerarkan dhacay maanta goobjoogayaasha ayaa sheegaya inay arkeen dad dhiig ka qubanayo iyo kuwo ay ka maqan yihiin xubno jidhkooda ahi
degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka la dagaalanka cudurka bolio tuulooyinka yaryar iyo deegaanada miyiga ah ee soomaaliya waxaa ku yar wacyigelinta dadweynaha ee ku aadan cudurka dabaysha iyo tallaalka lagula dagaalamo hase yeeshee sanadihii ugu dambeeyey oo ololayaasha tallaalku ay ku noqnoqonayeen deegaanadaasi qaar ayaa waxaa soo badanaya dadka ku baraarugsan waxyeelada cudurka iyo faa'iidada tallaalka waryaheena magaalada garowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan inoo soo diray magaalooyinka yaryar ee ku dhow miyiga ama xoolodhaqatada puntland ayaa aaminsan in tallaalka cudurka dabaysha uu yahay ka hortag ka ilaalin kara carruurta ka yar shanta sano inuu haleelo cudurkaasi farxiyo aadan cabdi waxa ay ka tirsantahay hooyooyinka ku dhaqan degmada dangorayo ee gobolka nugaal waxaana barnaamijka ay u sheegtay sida ay u aragto cudurka dabaysha iyo kooxaha tallaalka gaarsiiya xilli ay ku sugnayd magaalada garowe maasha allah maasha allah dadkaasi waxa weye berigii hore lama fahmi jirin dadku caawa si kaluu ka qabay cuqdad buu ka qabay maadaama ay arkeen caruurteed caruuro ka mida oo curyaamay loona sheegay lana wacyigeliyey dadkaasi waxay iminka u haystaan oo xilliya ay u tirsadaan dadkii tallaali jiray dadka oo caruurta booliyada siin jiray talow bishan ma imanayaan miya waqtigii la iman jiray ma imanayaan miya tallaalada marka roobka do-o oo kale wacyigelinta iyo tallaalada dadku aad buu u xiiseeyaa wuuna rabaa tuulooyinka miyiga dadka ka imanaya haddaan anagu tuulada degannahay waxaasoo dhan aad baa looga xiiseeya dadka noo yimaadaa si fiican bay noola dhaqmaan annaguna si fiican baa noola dhaqanaa maasha allah farxiyo ayaa sheegtay inay tallaalka ku bilowday da-dii afaraad ay dhashay balse ka hor ay u aragtay in tallaalka uusan wax faa'iide ah u lahayn ubadkeeda maasha allah aniga laftigaygu markaan iska soo qaado markaan toban caruura baan dhalay saddexdii u horreeyey waxaan u qabi jiray naa waabi ku xanuunsanay waxaan afka lagu shooyaa muxuu yahay waan ka wiswisi jiray waana ka shakiyi jiray isla markaa markii aan ogaaday todobadii kale ama kuwii kale aan ka daba tegay waan wada tallaashay kuwa ii dhow iyo aniguba waxaanu ammaan usoo jeedinayna aadna u rabnaa dadka tallaalada keena iyo kuwa soo abaabula iyo kuwa ka shaqeeya boqolkiiba boqol waxaanu leenahay maasha allah maasha allah waana rabnaa waana la tallaalanaya dariska iyagu markaan is waraysano hooyooyinku oona nahay adhe caruurta la tallaaliyo caruurtaan la tallaalin aan ku sheekaysano kee baa wanaagsan wallahi waxa wanaagsan ka la tallaalo sababtay tahay xanuunkiisu waa yaryahay ama xanuunada sida jadeecada oo kale boolyadaas oo kale xanuunada kale oo maaragtay caynkaas waa ku yaryihiin ama hadday qabtaan
waxaad moodaa in hadalka farxiya ay qabaan xoolodhaqato badan kadib markii dadka badankood ay qaateen ololayaasha wacyigelinta dabaysha maxamed ibraahim maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan tuulada sunujiif waxaana aragtidiisa uu sheegay v o a xilli uu ku sugnaa saylada xoolaha magaalada garowe
aragtida aan ka qabo cudurka boolyada in ilmaa laga tallaalo si fiican baan u arkaa waana soo dhowaynayaa waxaana raacsanahay in laga tallaalo ilmaha boolyada haddii aan laga talaalin inuu yahay cudur xun oo dilaada soo badashada fahanka tallaalka carruurta ayaa keenay in bulshada ay u arkaan kooxaha tallaalka kuwa adeeg iyo daryeel fiican u haya waa jiraa cudurkaasi oo maadaama meel macnaha fog oo xoogaa dhakhaatiirta ka fog ay tahay cudurkaasi waa jiraa aad buu uga jiraa dhakhaatiirta iyo qolada caafimaadkuna way noo yimaadaan way naga tallaalaan waana soo dhoweynaa waana taageersanay si fiican baa noola dhaqnaa ina si fiican baa noola dhaqnaa si fiican baa loo dhaqnaa hadda dadku waa wada fahmay in tallaalka ilmuhu fiican yahay boolyada marka hadda wax ka hor yimaada oo macnaha diidan maba jiraan dadku dhammaan waa soo dhoweyna hooyo farxiyo aadan ayaa ugu baaqday bulshada inay caruurtooda talaalaan si ay u wanaajiyaan caafimaadka ubadkooda hadduu ilmaha xanuunku kaaga dhaco sida aan warka ku maqlay anigu waxba kama aqaan laakiin sida aan warka ku dhegaystay ama aan ku maqlay waxa weeye xanuunkaa lagama daba tegi karo laakiin waa laga hortegi karaa waxaan dadkaa ugu hambalyeynayaa kuna leeyahay maxay ahaa dad ha tallaashaan caruurta ammaan badan iyo naxariis waxaan usoo jeedna ilahay baa naxariis leehay wasaaradda caafimaadka wasaaradda iyada caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya mudanayaasha ka shaqeeya iyo marwooyinka ka shaqeeya tallaalada ay noo keenaan boqolkiiba boqol baan ku ammaanayaa waana mahadsan yihiin dadkaas
cabsida dadka ay ka qabaan in caruurtooda uu haleelo cudurka dabaysha ayaa keentay in waalidiin badan ay ka shakiyaan markay arkaan caruur ku dhashay naafannimada ama naafoobay iyagoo yar wakhti hore balse aysan xilligaasi ogeyn faa'iidada tallaalka uu lahaa haddeer anugu cid ay naafta naafa ay ka dhigeen cudurka ma arag laakiin waa jiraan kuma arag soonaa sunjiif laakiin dad badan oo macnaha curyaama oo dhutiya baan arkay oo aan u malaynayo inay sababtay macnaha tallaalla'aan
nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a
dhinaca kalena waxaa jira fikrado khaldan oo dadka qaar ay ka qabaan tallaalka cudurka dabaysha wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ayaa warbixintan inoo soo diray qaar ka mida bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho oo isugu jira rag iyo dumar ayaa fikrado qaldan ka aaminsan tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha waxaana aragtiyaha guracan oo aan la ogeyn halka laga soo minguuriyey ay intooda badani ku salaysan yihiin arrimo aan sal iyo raad toona lahayn oo ku wajahan dhaleecayn aan xaqiiqda ku qatamin oo tallaalka wax looga sheegayo waxaana ka mid a waxyaabaha ay dadka qaar aaminsan yihiin in tallaalka boolyadu uu kala fogeeyo dhalmada iyo wixii la halmaala abshir maxamed aadan waa aabbo soomaaliyeed oo qayb ka ah dadka aan la dhacsanayn waxtarka tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha waxaana uu v o a uga waramay sababaha uu ku diidan yahay tallaalka waxaan aaminsanahay tallaalka oo aanan war u haynin oo aan soo marin gacan ay leedahay wasaaradda caafimaadka ee dalka soomaaliya iyo dhakhaatiir soomaaliya inuu khatartiisa leeyahay ayaan aaminsannahay sidaas daraaddeed ayaan uga fogeynay carruurtayda iyo kuwaana wowaha u ahay intaba waan ka fogeeyey waxaana keenay inaanan mar qura aysan gacanta soomaalida dhakhaatiir ah aanu soo marin ee uu ka yimaado hay-ado shisheeyaa oo aan dalkan ehel u ahayn oo dalkan u ahayn maxaa la yidhaahdaa aqrib u ahayn sidaas daraaddeedna waxaan ka fogeynay anigu waan ka fogeeyey ciyaalka aan dhalay iyo kuwa aan awowha u ahay intaba waan ka fogeeyey kulana talin maayo dadka soomaalidaahi ilaa la helo in wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiir soomaaliyeed oo u naxaya ilmaha yaga iyo kuwa aan awowha u nahay iyo jiilasha soo socda ilaa la helo dhakhaatiirtaasi inay ummadda soomaaliyeed ay isku dhiibaanna ku talin maayo anigu sidoo kale aamine maxamed cabdi oo ka mid ah haweenka bulshada rayidka ee magaalada muqdisho wax badanna ka qayb qaadatay ololaha tallaalka dabaysha ee laga fuliyo gobolka banaadir ayaa tafaasiil ka bixisay waxyaabaha buddhigga u ah diidmada tallaalka runtii dabaysha iyo tallaalo badanba dadku fikrado xun intooda badan ka qabaan bulshadu xaafadaha markaad la sheekaysatidna qof walba fikrad xunuu sheegahayaa dhalmaday kala dheereeyaan dhalmala-aanay ku ridaan dadka wax yaalo badan oo aan loo baahnayn baaritaan cid ku samaysana aysan jirin oo kutiro kutaan ah ayaa laga qabaa in badan oo dadka ka mid ahna kuma qanacsana mana aaminsana waxaa sabab looga dhigaa dadka soomaaliyeed intooda badan waxay jecel yihiin wixii la doonto ama qiimo lagu iibsado sababta xaafadaha loo wareejinayo oo qof walba gurigiisa loogu keenaya waa in soomaalida la kala yareeyay aaminsan yihiin waayo hadduu wax qiimo la yahay isbitaallaa la dhigi lahaa lacagaa lagu heli lahaa lagu doonan lahaa qofkii u baahan marka saasay qiimo la-aantaase waxay uga dhigeen inuu dhib yahay waxaaba jiraan xataa dad intooda badan aaminsan inuuba cuduradan badan oo hadda wadanka lagu arkay inuuba tallaalku wadaba oo uu cuduro kala sido oo dadkan maxaad ilmahan sida qaabta daran u dhalanayo mataanahan isku dhegan cuduro burooyin badanoo hadda dadka ka soo baxay waxyaalahaasoo dhan oo cuduro aan la arki jirin inuuba tallaalku sabab u yahay dad aaminsanaa jira xaafadda anaga aan deganahay dadka degan intooda badan ilmaha ma tallaalaan dad badanaa jiro oo tallaalka ogol oo tallaasho laakiin waxaa ka badan oo ka badan oo ka badan inta aan tallaalan oo tallaalka kasoo horjeedo maalin kastana wacyigelin qolada tallaalka ogole ay dadka wacyigelinayaan iyo ololo saasaa maalin walba xaafadda ka dhaco mar walba laysku dayaa in dadka aan fahamsanayn la fahamsiiyo haddana waxyaalo badanaa iska jiraan oo caqabado badan oo dadka tallaalka ogol xataa hayo oo ayaga naftigooda haysto dadka ka hadlay sababaha lagu mucaaradayo tallaalka dabaysha ayaa waxaa ka mid ah doctor xasan cali maxamed caana boore oo ka tirsan takhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho waxaana uu qeexay in dadka qaar ay ku dheggan yihiin dhaqamo soo jireen ah oo laga soo gudbay oo ay uga kalsoon yihiin tallaalka isagoo sidoo kalena xusay faa'iidada ku jirta in la qaato dhibcaha tallaalka boolyada dadku haddee waxa waaye dhaqan oo soo jireena oo waxaa la qabay markii horeba soomaalidu waxay ahayd dhaqan cultureha isaga waxaysnayd oo ah fikrado ku salaysan traditionalah marka talaalkan boolyada oo ah laba dhibcood oo poliomalites ama looga hortegayo curyaamin curyaamin ku timaada ilmaha maxay ahatay xubnahooda ama qofka bini aadamkaaba aan dhaho wax dhibaato ah oo ilaa hadda lagu ogyahay ama lagala kulmay ma jiraan marka waxaan isleeyahay dadka qaba fikradaha ama dadka ku buufinaya waa iyaga keena madhalays ama mataqaanaa inay keenaan maxay ahatay dhibaatooyin kale oo burooyin iyo wax aan jirin waxaas waxaan isleeyahay waa quraafi waxaana dhihi lahaa dadku inay waxa noocaasa ay ka waantoobaan doctor caana boore ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in marka laga hadlayo qaybaha bulshada ay haweenku ugu badan yihiin dadka afkaarta qaldan ka aaminsan tallaalka cudurka dabaysha oo taa beddelkeedana wakhtigooda ku lumiya arrimo kale oo khuraafaad ah oo ay ubadka kula daalaan waxa weeye dumarku waa dad iska aad u mataqaanaa jilicsan waxaa dhici karta cunugiyo boolyadii ay hayso in la qaado oo habar loo geeyo oo ay tiraa eh, waxaan ka soo bixinayaa cayuununaas caanan mararka qaar waxaad arkaysaa waxay leedahay caanaa lagu dhajiyo intay sarsarto ayay leedahay caanan ka soo dhuuqay haddii cunuga haddii la saro oo caana caloosha ku jira lasoo bixiya calooshiyaaba dilaacday goormaa la tolay been badanaa meeshiyaa daloosha Eh, haddii meeshii la dalooliyey eh, operation-aa dhacay operationka oo aan la tulin so meesha mar dambe caana dambaba ceshan mayse waxyaaba quraafaadka dadku oo la taaban kara ama taajibaalka waxaa ka mid a in qof la dhaho calooshaadan saro hilibaan ka soo baxshay iyo caanaan ka soo baxshay Eh, haddii hilib iyo caana laga soo baxshay oo meesha daloosho haddee say kuwa dambe u ceshane waxay ka mid tahay waxyaabaha liidanaanta lana taaban karo oo dadka in quraafaad laga dhaadhiciyo ay ka mid tahay Eh, tallaalkan cilmiyeysan oo ilmihii mataqaanaa la siiyey haddee in lagu matelo ma aha eh, habar quraafiyaadu ay kaa dhaadhiciso ay ku tiraa waa sarsaray ama waa gubay ama dhiigan dusha ka marshay oo maxay ahayd tay waa fiicnaatay ayaa waxay tahay eh, doqonnimo qofku uu dareemi karo in qofkan uu yahay qof uun ka qaadanayo qofka si wax uga qaatan rabay laakiin wax eh, aan logic ahayn ama aan macquul ahayn wax uga qaadanayay sidaas daraaddeed waxaan dhihi karnaa in waxyaabaha quraafaadka oo dumarka sida degdega looga dhaadhiciyo eh, haddii aan loo fududayna ay laga yaabo in reerkuba ku dumo mararka qaar inay ka waantoobaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba faa'iide intee leeg ayay u leedahay gaarsiinta tallaalka dabaysha dadka reer miyiga ah waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba hordhigay jaamac yuusuf maxamuud madaxa qaybta baraarujinta ee wasaaradda caafimaadka ee somalilan ahna khabiir koob iyo afartankii sannadood u dambeeyey ka shaqaynayay caafimaadka ahmiyadda ugu weyn ee ugu leeyaha waxaa weeye waxaa la doonayaa in bulshada oo dhan immunity-ga wax la yidhaahdo ambase adkaysinka cudurkaasi inuu wada gaadho ayaa la doonaya haddii uu meel la ga- aanu gaadhin meeshii kale waa u halis inuu cudurku ka soo galo khusuusan ilaa xuduud badan baynu la leenahay dalal badan oo cudurku ku jiro imika marka in la wada gaadha muhiim bay u leedahay si bulshada immunitigeeda amba yacniga adkaysiga cudurka ay u yeelanayaan la- waa- la wada helo Een, haddii ay noqoto de in dee bulshadii muhiim tahay in la wada gaadho Een, dee markaynu ka hadlayno ama- amaba laga yimaado dadka ku nool dhinaca magaalooyinka oo iyaga dee gaadiidkii dhex marayaan goobii caafimaadka ka wada furan yihiin islamarkaana iyagiiba dee aqoontii loo ku dhex jiro meeshii dhex jooga dadka haddaynu soo qaadano miiga ku nool amaba dhulka fog ku nool sidee loo gaadhaa amaba een, tallaalkii oo kale ay u helaan ay u gaadhaan Een, barnaamij baa loo sameeyey u gaara barnaamijka waxaa la yidhahdaa siyaad baa la yidhahdaa barnaamijkaasi waxa uu ka kooban yahay waxa la soo diiwaangeliyey gobol walba inta tuulo amba inta eeriya ee aan weli la gaadhin amba meelaha fogfog ee aan la gaadhi karin dabeetana waxaa la sameeyey brograam ku salaysan barnaamijka inta meelood ee gobol walba si loo gaadho oo la kabargareeyo marka ugu horeysa marka tuulooyinkii lasoo liskareeyay amba eriyadiyad ahaa saddex cisho baabuur mikrofon saaran yahay oo fariintii wada ayaa lagu gaadhsiiyaa intii tuulee la marayey ama intii tuulee gobolkaasi laga soo soo marayay muddo saddex cisho ah marka labaadna waxa weeye waa labadii tiim ee baabuurkaa ka bacdi ee wada socday ayaa waxaa laga xulaa dad deegaanka aada u garanaya oo wacyigelin u samaynaya oo u se- oo u sheegaya maanta ayaa tallaalkii goobtaasi uu ka dhacaya markaasi kooxdii tallaalka na way wada socdaan iyo kooxdaasi macnaha dadkii deegaanka ayaa qayb lagaga darayaa iyo weliba dadkii hawli howlwadeenadii caafimaadka adeega waday Aa, waa isku mid baa joint baa laga dhigayaa dadkii deegaankaa deganaa si ay u fahmaan oo loo fahamsiiyo dadkii deegaankaa sa- qaar baa lagaga darayaa oo saddex qof baa lagaga darayaa Een, shaqaalihii caafimaadka ee tallaalka fulinayena waa la isku darayaa Ma- markaasay dabeetana la dhaqaajinaya hawshii baa sidaasi ku soconaysa saynu ka warqabno een, adeega caafimaadka xirfadla caafimaaduma fuliya oo aqoon u leh oo dee khibradeedii aqoonteediiba leh in dad aan howlwadeenna caafimaad ahayn oo weliba dadkii miiga joogaya in qayb lagaga daro ujeedadeedu maxay tahay waxaa lagaga darayaa qeybta wacyigelinta ayaa lagaga darayaa oo ay u sheega ila deegaanka iyakaa yaqaana iyakaa af yaqaana afkay kula hadlayaan bulshadooda iyakaa yaqaana marka waa een, laf- si ay u fahamsiiyaan bulshada meesha degan weeye qeybta lagaga darayaa ee qeybtii kale farsamada waa caafimaadkii bay ka socotaa
muhiimada ugu weyn waxa weyaan de in dadkii siaad horeba u tilmaantay immunitygii amaba adkaysinkii amaba tallaalkii oo kale ay qaataan si cudurkii looga hortago islamarkaana aanuda bulshada dhexdeedii ugu fidinin fahansiintaasi kadib say u helaan amaba ay u qaataan tallaalkii waayo aqbalaadii tallaalka muhiima inay qaataan ay caruurtii keenaan oo ay siiyaan say taasi u qaataan aada iyo aad bay u qaateen tallaalkii siyaad ee la bilaabay barnaamijkan sababtu waxa weeye markii hore dhibaata ka haysta xitaa inay gaadhaan iyo meelaha xarumaha caafimaadka ee lagu tallaalayo marka iyagoo faraxsan way ku farxeen inay hawshaa iyada ah goobtoodii loogu keeno oo dabeetana loo dhoweeyo oo ay dabeetana saa ku fahmaan ay qaateen wax diidma ah iyo wax kamay keenin wayse ku farxeen oo waanay gaadhaynba oo markii hore waxay la lugan jireen muddo si ay usoo tallaalaan iminka de waa adeeg wanaagsan marka la leeyahay qaabkan loo gaarhayo de bulshadii la dhexgelaya islamarkaana iyaga dhexdoodii laga xulayo hawshaana saa lagu gelaya muddo intay leeg baad soo wadeen hawshan markii hore markii tallaalka la bilaabay waxaanu ogaanay in bulshada laga qaybgeliyo oo nidaam laydhaha host house amba guri guri ayaa loo geliyay marka yacniga waxaa la sameeyey bulshada lafteedii amba deegaankan laftiisa ayaa laga xulay dad wacyigeliyaan oo joogto ula shaqeeya barnaamijka joogto ula shaqeeya barnaamijka dabeetana sidaasuu ku taabagalay gabagabada haddii aynu jaamac eegno dee khabiir baa tahay muddo dheer kasoo shaqaynaya dhinacan caafimaadka waxyaaba badan oo caafimaadka baad usoo joogtay iyo weliba taariikha badan haddaynu isbarbar dhigno dee belberigii hore fahankeeda dhulka miiga oo kale bulshadu si waxay ka aaminsanaayeen si u fahansanaayeen iyo haatan marka dee adeegan adeeg tilmaamaysa la gaaray bulshadii qanaankan loola macaamilay maxaa isbedelay bal haddaa isbarbar dhigto waxaad ogtay qolo weliba dhaqan bay leedahay howlahan caafimaadkuna dhaqankeenna way ku cusbaayeen mar hadday ku cusbaayeen oo ay innovation ahaayeen waxaanu dhex gelinay dhaqankii si ay dadku uga qayb noqoto shaqadan caafimaadkee la qabanaya dhaqankii yaniga masalan ay uga mid noqoto oo markii hore dee may heli jirin tallaal may heli jirin yaniga masalan xanaana oo reyda ah may heli jirin marka waxaasoo dhammi waxa weeye howlo caafimaadka oo dhaqankeenna ku cusub waa innovations wixii innovation ee caynka ah wakhti bay qaadanaysaa si qofka maskaxdiisii loo bedelo oo uu dhaqankii uga mid noqdo marka gabadhii oorka yeelatay isla markaaba waxay odhanaysaa tiitigii doono si ay adiga iyo ilmahaaga yariba uu u badbaado marka dhaqankii ayaa la dhexgeliyey markaa isbedelkusaas ku imanaya
yuusuf maxamuud madaxa qaybta baraarujinta ee wasaaradda caafimaadka ee somalilan ahna khabiir koob iyo afartankii sannadood u dambeeyey ka shaqaynaya caafimaadka waxau magalada hargeysa ugu warramayay waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac
dhegeystayaal haddaynu barnaamijkeenii wacyigelinta beesha hore ugu sii soconno dad ka shaqeeya xarun xarumaha wax lagu daaweeyo ama dawrdhaqameedkaan idhaahda ee soomaalida ayaa iyana bilaabay inay dadka ku wacyigeliyaan faa'iidada tallaalka dabaysha waxaana taasi ay astaan u tahay sida loo fahmayo faa'iidada uu u leeyahay ubadka waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan inoo soo diray
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka ololaha dabaysha ama booliyo oo hadahay oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a toddobaadkanna waxaanu ku eegaynaa dawadhaqameedka dadka dhakhaatiirta ah ee iyagu wax ku daweeya iyo siyaabaha ay u saameeyaan dadka cudurka dabaysha ama booliyada uu ku dhaco waxaana taariikh ahaan lala socdaa inay jiraan dad fara badan oo iyagu cudurka booliyo oo ku dhacay oo tallaalka lagula tacaalay hase yeeshee ay jiraan muddo dheer taariikhda marka dib loo raaco dad iyagu dhaqanka wax ku daweeya kuna guulaystay qaybo kala duwan haddii ay ahaan lahayd curyaannimada ama dadka waxyaabaha kale ay asiibaan iyadoo aanay meesha ka marayn dadka islaamka oo iyaguna si weyn u adeegsada qur-aanka kariimka oo lagu akhriyo jinka iyo waxyaabo kale oo qofka bini'aadamka xubnihiisa kala dhantaala toddobaadkan barnaamijkeenna dabaysha ama bolio oo idaacadda v o a qayb weyn ay ka qaadato waxaa marti noogu ah aw maxamuud cali daahir oo xarunta aw maxamuud ee magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii isagu cudurrada kala duwan ku daweeya dawadhaqameedka iyo weliba diinta islaamka waxaan ugu horrayntii wax ka weydiiyey bal fikradaha isaga uu ka haysto dabaysha iyo qaabka uu ula tacaalo dadka cudurrada kala duwan iyo noocyada uu isagu dabaysha ama booliyada u yaqaano ay la soo gudboonaadaan waxaana uu maxamuud ku jawaabay sidaa tan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waxa weeye dabaysha soomaalidu cudurro badan ayay u taqaanaa waxa weeye islaam baa dhali weeday waxay leedahay dabayl baa ku dhacday nin baa kacsan waaye waxay leeyihiin dabayl baa ku dhacday ilmaha maaragtay maaragtay curyaamaya ama gacantiiyo lowya gacan maaragtay ay shalal ku dhacaya waxay ku leeyihiin waa dabayl iyo waxyaale qaar jin maray baa lagu keenaya markaasaa lagu leeyahay maaragtay dabayl baa haysa waxa weeye marka waxaan mid walbaba si gooniya ayaa loola isticmaalaa yacnii ilmaha haatan maaragtay gacnihiiyo lugihii ay soo kogaan iyo dad baa waxay yeelaan mararka qaarkood neefka geelahoo la qalayo yaa calooshiisii lasoo qaadanaya markaasaa maaragtay uuskii la dhex gelinayaa xubnihii oga doran intaa madaxa maaragtay wejiga ayaa muuqanaysa meelaha qaarkood daawooyin madaxa la mariya ayaa jira oo xiidada furfuraya oo goorta ilaahay fag ka siiyo dadka qaarkood waxa weeye cudurkaani wuxuu ku dhacaa dumarka iyagoo uur leh ayaysan bilaha ugu horreysa acidka folic acid acidka la yidhaaho yaa ku yar oogadoodii marka ilmihii tashawuhaad maaragtay gacnihii iyo farihii iyo waxbaa qalqalloocanaya waxbaa sii noqonayo qaar baa mararka qaarkood xataa waxa ugu leeyahay maaragtay dheg baa maqan ama il baa xagga u jeeda ama wax inkaasoo kale ah marka wuxuu waa badan yihiin wixii waxay u baahan yihiin mid walba gooni in loola tacaalo adduunku caaf uma hayo maaragtay rijeeto maaragtay la yaqaano oo laleeyahay maaragtay cudurkaas waa baxaya haddii saa la yeelo waxa weeye in tallaalka lagula dadaalo tallaalku ilaa dhibaato keeni mayo inuu wax faa'iideeye maahe dadkaa cogdada ka qabana waa sax marar qaarkood inay cogdada qaataan maxaa yeeli waxay arkeen dal aan maaragtay wax caafimaada iyo wax kontaroola iyo wax boolisa waxba aysan jirin marka intay hay-ada yimaadaan cid wata aan la aqoon daawo iskadintaa keenaan dhacday markaa dadkii la siiyo markaa dadkii dhibaato kasii qaadaan waxyaabaha dadka iyagu markaasi dawada dhaqanka wax ku daweeya ay isticmaalaan ayaa alaaba waxay ka duwan yihiin dhakhaatiirta kale ee iyagu markaasi kiimikada wax ku daweeya horeyna waxaanu barnaamijkeenna u dhagaysanay qaybo kala duwan oo ka mida dhakhaatiirta oo iyagu aaminsan inaan cudurka dabaysha ama buuliyadu lahayn daaweyn balse uu leeyahay tallaal looga hortago sidaa u maxamuudba uu qabo in tallaalku uu ka mid yahay qaybaha ka midkaa cudurkaasi si curyaannimada loola dagaalamo hase yeeshee qaybo kala duwan oo cudurada dhinaca dabaysha ama dadka ay cuduradaasi curyaamiyaan ayaa waxaa ka mid ah kuwa iyagu soo booqda xarunta aw maxamuud oo alaaba uu waxyaabo kala duwan kula tacaalo ama uu ku dabiibo toddobaadkan barnaamijkeennii dabaysha ololaha oo idaacadda v o a ay si weyn ugu dadaasho islamarkaana wacyigelintiisa aad hadahay oo kale ka dhagaysataan v o eda intaa ayuu ku dhan yahay intaynu toddobaadka dambe barnaamijkaa lamida ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo anigoo yaasiin ciise wardheela oo idinkaga soo diraya barnaamijka magaalada nairobi intaa ayuu ku dhan yahay sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo warbixintaasi magaalada nairobi inooga soo diray halkaad kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal waxaa naga xasuusinahay inaad noo soo qortaan afkaartiina ku aadan sida aad u aragtaan barnaamijkan wacyigelinta dabaysha ee bolio fadlan noo soo sheega waxa aad jeclaataan ama aad dhaliishaan ee ku jira barnaamijka bolio fikradihiina noogu soo dira emeilka laanta af soomaaliga ee v o a oo ah somali at v o a news dt com haddaan mar kale ku celiyo waa somali at v o a news dt com idinka oo qoraalkiina cinwaan uga dhigaya fikradaha bolio haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka oo toddobaadkan marti ku yahay maxamed shariif yuusuf oo ah kormeere caafimaad oo muddo ka holanaa cudurka dabaysha waxaa inoo haya waryaheena ismaaciil xuseen farjar
degeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii wacyigelinta dabaysha gaar ahaan qaybtii wicitaanka waxaana marti inoogu ah maxamed shariif yuusuf oo ah kormeere caafimaad oo wakhti badan ka soo shaqaynayay cudurka dabaysha deegaano badan oo puntland ahna booqday una kuur galay xaaladahooda kala duwan islamarkaana kulamo kala duwan la yeeshay dadka reer guuraaga ah waxaan jeclaa bal marka ugu horreysa inaan ku weydiiyo puntland marka laga hadlayo gaar ahaan gobolka mudug ee aad ku sugan tahay xanuunkan dabaysha bal dadka markaad u kuurgashay sidee bay uga warhayaan
walaalle waxa weeye dadku si fiican bay uga warhayaan bilowgii mashruucaan marku bilaabanayay kun afar boqol iyo sagaashan iyo sideedii bay ahayd sagaashan iyo toddobadii bay midib ka bilaabatay markii hore dadku waxaad mooday in dadku aysan fahamsanayn laakiin dhawaanada dadku waxaad moodaa boqolkiiba waxaa oran karaa hadda ninety nine hogaamiyinka ku jooga maxaa jira waxaa kordhay wada shaqaynta w h o dadka volunteerka ah oo aada loo badiyey oo goob kasta jooga deegaan kastana soo gala iyo maamulka dawladda oo wasaaradda caafimaadka iyo maamulka kaleba oo kulligood si wada jira oo shaqeeyay community-ga marka shaqadu dadka inay ayagu leeyihiin ayayba uhaystaan inay cudurkaan cudur jira yahayna waa ogyihiin shaqaduna waxay uga dhacdaa si dabaysha cudurka ma layihahdo maadaama dabayl la yihahdo waxaad moodaaba in roobka iyo dabayshaba mashruuca shaqadiisu ay ka dheerayso sababta oo ah waxaa laga yaabaa in hal subax hal saaca inay wada bilaabato goob kasta oo tuulo kasta ah ay hal mar shaqada ka wada bilaabato isku hal marna ka dhamaato deegan kasta wasaaraduna wacyigelin aad iyo aad iyo aad u badan ayay iyagoo bixi degmooyinku waxay u magacaabatay wacyigeliyayaal waan gartay waynu soo gelaynaa foodii la yihahdo waan gartay waynu soo geli doonaa oo qaybo badan halkaa su-aalo badan baan kaa weydiin doonaa laakiin mid ka mid a dhegaystayaasha ayaa khadka ku jira oo jeclaa inuu su-aalka a weydiiyo arrintaa kusoo dhowo khadka walaal ismaaciil waa mahadsan tahay waa ku dhowahay wadashana waa salaamaya magacaagada ku bilaabaya su-aashaad weydiinaysid howlwadeenkan caafimaad
horta magacaygu waa nuux faarax nuur oo hargeysa ka soo hadlaya waxaan jeclan lahaa inaan weydiiyo oo su-aal ku saabsan mawduuca dhakhtarka ah ku jira khadka ku jira cudurkan dabayshu sida uu dhakhtarka horramay waa cudur ama laga warqabo waa cudur aada u halisa dadkuna intooda badan ay aada uga baraadla-yihiin marka bal sida ay dhulka reer guuraaga ah iyo miye fogfog oo aan war badan ka hayn sida ay u gaari karaan ama ay wacyigelinta oo kale uga gaarsin karaan ay dadka u fahamsin karaan cudurkan bal sida ay iyagu barnaamijka uga bandhigteen ama uga uga bogan kareen ay dadka gaarsiiyaan ayaan dhakhtarka jeclaan laha balina weydiyo naga warramo dadka naga kajaayo su-aalo aada waad mahadsan tahay haddaad su-aasha waad fahantaan filaya
waa fahmay waa fahmay mudane yuusuf iyo adiga waa islaamaya markaan su-aashiisa guda galo sida ay dadka outreachka ama fog ama miyiga ku nool ama ay u gaartay wacyigelinta ama cudurkani sida aan horeba kugu sheegay shaqadani waxay ka dhacdaa meel kasta oo kamid ah deegaanada hawshaani loogu talagalay inay ka dhacday ama areada in la koforgareeyo loogu talagalay wacyigelintuna waxa weeye saxaafad ka socota oo dhinacaha nolosha waa maqashay wasaaraddu waa wadaa oo gooni u wadaa maamulada waa arkay telefishinada iyo meel kasta in agaasimayaasha wasiirada madaxweyneyaasha boolyoda la siinayo meel kasta laga si maanta waxaad og tahay in ay digital tahay oo meel kasta telefon baa yaalla golis baa jirta iyo shirkado iyo nation iyo oo gobolada ama gobol kastaba ka shaqeeya ayagana waa lagu ogeysiyaa waktiga talaalka boolyoda la bilaabayo waxa uu yahay marka kale waxaanu ku wacyigelinaa waxaa jira oo kale tan wasaaradda iyo unicef oo dhinaca wacyigelinta ayagu gobooda w h o waxay leedahay survilancy waxa la yihahdo survilancyga anigaa kamid ah waa qolo dabagal ah oo cudurka boolyada dabagasha wacyigelisa tuulo kasta iyo degmo kastana waa oran yihiin dad volunteer ah oo deegaanka degan oo hadda dulka santimiskiisa dadka u sheega hadday arkaan loo soo sheego telefoonadooda leh isbitaalada farmashiyayaasha meelaha culammadu joogto oo qur-aanka lagu akriyo shifooyinka meel kasta oo qofka ilmaha jiran la geyn karo ama qofka jiran la geyn karo yihiin waa loo tigsan yihiin waana ka qaadanaa xogta wasaaraddu sidoo kale ayadana su-aalo badan baan nagu geli doonaa laakiin mid ka mid a dhegeystayaashu haatan nagu soo biiray magacaagadoo ku bilaabaya halkaad joogtay magacaygu waa khaalid cabdiraxmaan maxamed waxaan joogaa hargeysa waxaan dhakhtarka weydiin lahaa sidee ugu fudud dadka reer guuraaga ama hanaankee ugu fudud ee loo fahamsiin karaa cudurka
macnaha xanuunka dabaysha iyo dhibtiisaan u fahmay ha aad ad khaalid
khaalid waa mahadsan yahay waa maqlayaa waa la socda waa waa markaan kaaga jawaabo su-aashaas awal waxaanu ka shaqaynaysaa anagu magaalooyinka degmooyinka iyo tuulooyinka miyigu waa nagu ad guuraagu dad guurguura oo marka hadba roobka meeshuu jira aaday ahaayeen oo uga helaa adkaan jirtay annaguna ma kovergaran karin laakiin muddooyinkan dambe waxaanu culays ka saarnay maadaama si aad la socotaanba idaacadaha iyo meel kasta maadaama aad xoogaal iyo dad mutacalimiina tihiin waxaa ka dilaacday ofiigii ugu dambeeyey oo ka dilaacay mudug waxaa laga helay toofiiq degme la yidhaahdo dadka ka ahaayeen reer miyi miyigii marka la tegeyna waxaa la ogaaday in aw sii tahay jiradu ahayn dad ku nool inay yihiin ilaa nairobi level ay tageen hataa ay soo arkeen inay meeshu meel miyiya tahay daraadeed waxaanu bilownay inaan tiimam mobile teams ah aanu u samayno tuulooyinka oo kambeynka markaa qaadno ayaguna baadiyaha ayaguna intay baxaan baadiyaha oo deegaanka dadka u dhashay ah oo wacyigelintii iyo tallaalkii labadaba meesha wada geeya safarka hadda ugu dambeeyey last cambainkii waxaa socday tallaal caafimaad oo boolio ah iyo tallaalka xoolaha oo qolada xanaanada xoolaha oo muddo badan ayagu reemiyiga iyo dadka pastooralka la shaqeeya ay wadeen ayaanu la shaqeynay tiimam ku darnay baadiya ay la tegayeen odayaasha dhaqanka deegaankaas ama odayga markaa ugu weyn ama nabadoonka ah ayaa wacyigelinta noo qaabis oo ka dhadhacsiinayay haddana waa sii xoojinaynaa kambeynkaas usocda dadka tusaale ahaan markaad u tegtid oo kale dadka mar haddaad raacday tiimamkan oo kale ama kooxahan caafimaadka waxyaabaha ugu badan dadku idin weydiiyaan reer guraagii maxaa kamid
ah waxaa kamid ah dadku horta marka ugu horeysa cudurkan dabaysha way maqleen ama inta badan xogta waa hayaan maxaa jira tuulada dadku wuxuu baadiyaha wuxuu ku xiran yahay horta tuulooyinka dad baadiya isaga xiran ma aha dadkii tuulada meesha doontaan ama raashinka ama biyaha ama ay u tagaan waa tuulooyinka markastana kambeynada ka socda way arkaan way ogyihiin ayagoo sa og oo markaan u sheegto oo tiraa waxaan nahay qolada bolio anigu sidaan ka hadlayo o kale anaha manager aan kudo kormeera ah oo taga haddaba safarka hadda ugu dambeysay anigu waxaan tegay gaalkacyaan ka tegay ilaa dhaluuda dhigdig meel la yihahdo dhigdigley ilaa mayle dhulkaa miyiga aan marayay tiimaamkii kale oo shaqaynayo miyiga ayagana ka shaqaynayo waa is arkaynay haddana wacyigelintii makarafii baa socda haddana dadkii deegaanka dad ah ayaa la socda kulli waxaa shaqaynaya hay-addu waxay ku guulaysatay inay degmada musulka u jooga maogiye waxa kaloo dhan shaqaynaya communitiga ay yihiin marka communitiga shaqadooda qabta oo og inay waxaan ayaga danahooda tahay ayagaa haddana qolada miyiga sii wargeliya nabadoon uu leeyahay buu kuusii wargelinayaa saasaa reemiyiguna waa taqaanaa waa isla degdegaan marba meel bay u guuraan taas anagoo wasaarta xanaada xoolaha ay la socdaan bay tiimanka iyaguna la shaqaynayeen marka waxaa rumaysnahay hadda wax badan inay og yihiin reemiyigu marka su-aalaha ugu badan la weydiiyaan waxa weye inay dadooyin kale iyo sidii msjo iyo marka meelaha miyiga ah in kambeynada kale lagu daro daawooyin kale iyo wax waa jiraan taa waa jirtaa marka caaqilka oo kale ama oday dhaqameedka hormuudka u ah ee fariintiina sii gudbinaya isaga xaggee baad ku tababartaan sideese waxaan aqoon ugu ugu ugu sheegtaan macnaha waxaan u gudbinaya fariintan u gudbinaya waxa weeye hadda dhowr maalmood mar laga joogo ayaan axyadan waxaan ku qabanay degmada mudug baadiyaheeda inta degan isugu yeeray isbitaalka gudihiisa tareenka loogu hortay maalin loo sheegay waxay ku wacyigelinayaan iyaguna ay ballan qaadeen inay hawshooda goynayaan degmo kastana saasaa looga qabtaa marka maadaama loo sheego cudurkan iyo wuxuu yahay iyo khasaaraha uu leeyahay iyo dadka laraba in la wacyigeliyo ayaguna si toosa ayay ugu sii gudbiyaan waana ku qanacsannahay oo aragnay efectigeedi oo wax badan baanu ka aragnay in ay saameyn buuxa ku leeyihiin deegaanka dadka dadka wadaan tiimka wadaan deegaanka weeye baabuurka wada deegaanka weeye ninka qabanaya deegaanka weeye ninka la siinayo reerkiisa la siisanaya daawadi hadduu miyiga sidoo kale weeye ma garanta waan gartay aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeennan aad nagala qayb gashay adiga iyo dhegaystayaasha khadka ku jirayba waa mahadsantahay
kaasi wuxuu ahaa maxamed shariif yuusuf oo ah kormeere caafimaad oo muddo ku howlanaa cudurka dabaysha goordhow waxaad maqli doontaan qaybtii labaad ee sheekadii lama huraan balse aan ku horeyno barnaamijkii dareenka dadweynaha oo ku saabsan khilaafkii golaha wakiilada ee lasoo afjaray somalilan ee muddooyinkii u dambeeyey soo noqnoqonayay waryaheenna magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa hargeysa nooga soo diray
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni dareenka dadweynaha haatan waxaan soo galay goob ka mida goobaha ay bulshada kala duwan ee magaalada hargeysa ay ku caweysay islamarkaana ay isugu yimaadaan waa hotel ka mida hotelada magaalada ee aadka ugu caansan islamarkaana la yidhaahdo summertime dabcan mawduucaynu barnaamijkeena toddobaadkan kusoo qaadan doonno oo ah khilaafka golaha wakiilada ee muddooyinka ugu dambeeyaba soo noqnoqonayay maxaa sal u ah goob ka mida goobaha ay dhallinyaradu amaba bulshada ku kulanto ee halkan ay fadhidaan soo booqday ugu horreynba balgeestaasan kaga soo bilaabi doonaa magacayga waxa weyaan cabdiraxmaan maxamed sheekh cabdilaahi waxaan ahay arday degan magaalada hargeysa oo dhigta jaamacadda hargeysa weliba qaybta international relations and diplomacy ardayda hadda qalajabinaysa markaa haddaan hoos ugu daadego su-aashaadii weydiisay ee ah khilaafka golaha guurtida golaha baarlamaanka ee baryahanba soo noqnoqonayay anugu aragti ahaan waxaan u arkaa inay ka mid tahay dimuqraadiyadda nidaamka aynu qaadanay oo maadaama uu yahay qof walba la doonayo dareenkiisa iyo cabirkiisa in la ogaado oo aan ahayn meel la iscaburinayo waa ka mid saynu ognahayna dowladdu waxay kooban tahay saddex qaybood oo ah sharci dejintii iyo xukuumaddii oo ah fulintii iyo maxkamaddii marka hadii jeerna waxay isku sameeyaan waxaa la idhaahdo waisdheelitiraan markaa waxyaabaha usalka keenaya waxaa ka mid ah dimuqraadiyadda aad baad mahadsantahay horaan ugu sii socon doonaa adigana bal magacaaga adoo ku bilaabaya siday kugu muuqataa in khilaafyadaas ay soo noqnoqdaan bismillaah magacaygu waa maxaad mahdamac haddii aan ku bilaabo dulucda ujeeddada maxaa ahday muramada badan ee soo noqnoqonaya ee golaha wakiilada waxaan filaya waxaan isleeyahay wax ra'yiyan waxaan leeyahay waxaa jira maxaa hayday bisleeshan la-aan maxaa hayday ayna waddanka waanu dimuqraadiyadda aada ugu bislaan iyo shuruucda ay adeegsanayaan saddexda dhadhaar ee ay ka kooban tahay dowladdu ee baarlamaanka golaha fulinta iyo maxkamaddu kuwaas oo ay loo adeegsanayo maxaa hayday baawarkii si qaldan waxaa kaloo jira maxaa hayday in sharciga ama shuruucda waddanka lagu maamulo in la baalmarayo oo loo baalmarayo maxaa hayday awoodo iyo dana gaara oo kale howlahaasi oo keenaya maxaa hayday in muranku mar walba uu keeno iyo qodob kaloo ah in mar walba maxaa hayday tanaasulaad iyo maxaa hayday isku tanaasul la keenayo meesha oo ay taasina sababasa in maxaa hayday in shuruucdii laga boodo oo maxaa hayday lagu xaliyo khilaafaadkii wadahadal kale oo taasi ay saamaynaysa maxaa hayday in shuruucda waddanka lagu dhaqmaa halkii uu sistamku dhismi lahaa ama shuruucdu dhismi lahaayeen ee lagu dhaqmi lahaa ha xal ka baxsan maxaa hayday shuruucda mar walba la keenayo kaasi oo marka dambena murankii halkiisii kasii bilaamayo aad baad umahadsan tahay dhegaystayaal horeen ugu sii socon doonna haddaan geestaasi kala eego dareenno kala duwan iyo weliba xubno kala duwan baa ku sugan miiskan haddiiba ugu horreyn baadoo magacaaga ku bilaabaya adigana say kugu muuqata bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaha mahdi cumar sheekh ani ra'yigayga waxay ila tahay mar kastoo ay soo dhowaato wakhtiyada doorashadu waxaan filaynaa inuu khilaafka iyo isqabqabsigu bato sababtuna wax kale ma aha dee waxa weyan kursigii ugu sarreeyey waddanka ayaa wakhtigiisii la gaadhay markaa sanadka soo socdaa waa sanad la filayo doorashadii lix bilood baa ka harsan sidaa daraaddeed waa inay maaragtay mucaaradku ku dadaalaan inay kursigii maaragtay soo ritaan dowladduna markaa iyo xukuumadduna waa inay ku dadaashaa inay xajisato kursigeeda markaa khilaafkii siyaasiga ahaa iyo kulaylkii doorashada ayaa inagu soo dhoweylata marka waa xaraaradii doorashada xaraaradii doorashada oo bilow ah waay aad baad mahadsan tahay geesta kale haddaan sii eego bal adigana adoo magacaaga ku bilaabaya dareenkaaga ku aadan soo noqnoqoshada khilaafkaas bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa cabdixakiim xoog baad mahadsan tahay magacaygu waa sacad cabdidaahir wuxuun baan ka tirsanaya dhalinyarta magaalada hargeysa haddaan anigu fikirkayga aan cabiro khilaafkan soo noqnoqonaya golaha wakiilada waxaan filayaa soomaalidu horey u mahmaahdo waxay tidhi hal xaaraani ma dhashan irig xalaala golaha wakiilada ayuu sharcigoogu khilaafkoogu soo noqnoqonayaa waxay fadhiyaan muddo ka badan muddadii la doortay mabda ay nimankani aaminsan yihiin oo ay su hayaanba horta ma jiro oo kii shalay dhankan ahaa baad dhanka la ku arkaysaa arrinta saddexaad ee soo raacaysa waxay inta xisbiyada arrinta xisbiyadu iyada lafteedu dee mid principal ku taagan aan ahayn waxaa kalood garan kartaa nimanka wakiilada ee maanta fadhiya waxaa la doortay siddeed sano ama sagaal sano aan idhaahda ka hor maalintii iyaga lasoo doortay khilaafkii ama caqabadihii maalintii iyaga laga soo dooran kari la'aa ayaa ilaa maanta taagan nimanka toban sano fadhiyey ee sharcigii iyaga lagu bedeli lahaa aan soo bedelin dee khilaaf iyo wax ka weyn baynu ka filaynaa
aad baad mahadsantihiin gesta kale haddaynu eegno markaynu ka nimaadno waxyaabaha wuucda u ah ama saddexaadka waa inay khilaafkaasi bilaabmo somalilan hannaanka dimuqraadiyadda qaadatay doorashooyin kala duwan baa kasoo somalilan kasoo qabsoomay waxaana waxyaabaha dunida ka iibisay waxaa kamid ah hannaanka dimuqraadiyadda oo somalilan ka hirgalay buuqa soo noqnoqonaya iyo weliba baarlamaanka laysu qabsanayo oo weliba meel sare gaadha markay timaado ma yahay mid dhaawac u keeni kara amaba dhaawici karaya hannaanka dimuqraadiyadda maya waxa ma yeelayo waayo waxa weeyaan bini aadanku inay iskhilaafaan waa sunnaha nolosha hase yeeshee muhiimku waxa weeyaan dadku siday u xalinayaan mashaakilkooda marka somalilan muddada ay jirtayba waxaa caddaatay in mar kastoo laysqabto si fudud mashaakilkooda ay u xalistaan markaa sidaa daraaddeed khilaaf kastoo dhaca cashir baa laga baranayaa khilaaf kastoo dhacana waa laga badbaadayaa waxaana la baranayaa farsamooyin cusub oo waddanku uu horumar ku sii gaadho markaa waa guul bay la tahay aniga cabdiraxmaan haye
aniga waxay la tahay marka laga hadlayo sumcadda adduunkaanu ku leenahay oo waayo siyaasiyiintan ka maqlaysay maalmahanba waliba mucaaradka haw bataane arrinkan khilaafku wuxuu keenayaa sumcaddii adduunkaanu ku lahayn in dhaawac uu gaadhsiiyo sidaan la soconana adduunku maanta waxaweyaan dee waxaweyaan tuulaa lagu wada noolayay oo waxyaabaha keenaya waxaa ka mid a social media la isticmaalayay waxaa halkan ka dhaca waxaweyaan qaaradda xagga ugu jirsaa laga ogaanaya marka suaawaxayaan waxaana mar isku beegmay ishaysigii koonfurta iyo teedii somalilan runtaasina waxay keentay inay dadku dareenno kala duwan ay ka bixiyaan waxaase xaaladda kala duway oo runtii aanu mahadnaqaynaa golaha guurtida oo soo kala dhex galay maadaama aynu nahay waddan soo koraya runtii way ana aragtiyan waxay adag tahay in sharciga lagu kala baxaa marka adiga dareen ahaan muxuu yahay ma dhaawici karaya dunidii somalilan dimuqraadiyadda ka iibinaysa aniga dareen ahaan wuxuu yahay horta dee xilyo ka xumaynu soo marnay oo runtii aynu ka soo gudubnay marxalada tanka adagna way ka soo gudubnay oo waxaa ka mid ahayd tii xilligii uu daahiryaa la joogay madaxweynihii hore in golaha laftiisa la xidhay oo muddo uu xidhnaa deedna mudaharaad xuna ka dhacay marka runtii imika waxa weyaan muddadu khilaafkan socon muddo yaroo kooban buu ahaa marka somalilanna waxaa la arkay maadaama khilaaf badan iyo dagaallo hore ay ka soo gudubtay adduunka markaad eegto ana aragtiya waxay la tahay inay ka mid tuhuun hannaanka dimuqraadiyadda aynu ku jirno ee aanay sumcaddeenna wax dhaawaca u keenayn anigu waxaan aaminsanahay inay dhaawac weyn tahay dhaawac waxay noogu filan nimankii aynuu dooranay sharciyadda dalka inay ilaaliyaan oo iyagu waddankan shuruucdii lagu dhaqi lahaa sameeyaan ayaa mar walba intay madaxa isla galaan waan mahadnaqayaa golaha guurtida laakiin dee ma aha golaha sharci dejinta guurti niman odayaalo aynaan soo dooran baa kuwii aynu sharciyadda u doorannay mar walba kala furfuraya intaasaaba ceeb ugu filan golaha waddankana marna guul bay u tahay marna waa guuljar golihiisii sharci dejinta is haysta odayaashiisii baa loo noqonaya golaha sharci dejinta mar walba isaga waa ku ceeb waayahay maxamed mahad dhamacaye horta marka koowaad waxaan odhan karaa haa jawaabta waayo waxa maxaa hayday waxa imanaysa maxaa hayday inaynaan somalilan sistamka maxaa hayday shuruucda lagu dhaqmayaa inaanay hanaankoogu aanay taabagelin oo mar walba aad arkayso khilaafkii shalaytoo la dhacay oo haddana sanadka dambe imanaya oo khilaafkii haddana lagu xalinayo maxaa hayday tanaasul iyo wadahadal laakiin waxaa ka habboonaan lahayd iyadoo khilaafka ama sistamku maxaa hayday sistamka iyo shuruucdu ay waddanka aada ugu dhisan yihiin ooy dadka kala hagayaan sharciga iyo qawaaniinta ay maxaa hayday baarlamaanku iyo maxaa hayday dowladda golaha fulintoba ay ku dhaqmayaan gabagabadii baynu joognaa haddaynu qodob kale balde isagana aynu dhinaca kale ka eegno aynu falanqayno sanoo kale maanta oo keliya tamaa khilaafkan hore u soo noqday hadday noqoto dowladdii hore madaxweyne daahir yaalaka aynu hogaaminayay hadday noqoto dowladdan imika axmed siilaan ya hogaaminayo iyadana mar labaadkii khilaafkan yimaada ay tahay maydii muuqata imika marka golaha guurtida xalkan u gaariyey mid daweyn karaya oo dee ka hortegi kara inaanay hawsha halkan uun ku noqonin oona khilaafku sii soconin haye cid garanti u haysataa khilaafkaas inaanu soo noqon waayo waxay khilaafka wixii asal u ahaa lama daweyn soomaalida waxay ku hamaadaha mildushii lama dhayo guurtuna waxay sameeyeen inay dadkii ay isku keenaan laakiin wixii meesha yaallay lagama saarin marka marna cid damaanadu hayso inuu soo noqon karo
waxaad moodaa inaan khilaafka la xalin laakiin dib laynoogu dhigay xaaladka adag xaaladda aynu maanta ku jirno waxaan dareemayaa markaad eegto qodobada ay soo saareen guurtidu wuxuunbay dib inoogu sii riixeen khilaafka oo intan ka sii awood badanaya marba mar ka dambaysa marka ay doorashadu soo dhowaato khilaafkuna wuu sii xoogaysanaya
khilaaf wuu jirayaa wuuna jiri doonaa laakiin muhiimku waxa weeyaanun xalinta khilaafka marka waxaan leeahay waan ku guulaysanay inaan khilaafkan xalino waanan ku guulaysan doonaa inaan khilaafyada dambe soo socdana insha allah xalino
oraha soomaaliyeed baa tiraahdaa danta muran ma weydo Een, khilaafku wuu imanayaa waana wax jira Een, haddadaasoo la yidhi khilaafkii wey waa waa la xaliyey waa mid golaha dhex yaala laakiinse khilaafku wuxuu u baahan yahay in waxyaabaha sababaya oo ay ka mid tahay sharciyada waddanka ee la baalmaraya iyo maxaa ahaydee shuruucda waddanka u yaala in lagu saleeyo laguna noqdo kuwa iyaga laftarkooga shuruucdaasi hadday wax ka qaldan yihiin aad baad mahadsantihiin guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa iyada oo aynu kusoo qaadanay islamarkaana aynu ku falanqaynaynay khilaafka golaha wakiilada somalilan oo in muddaha soo noqnoqday waxyaabaha salqaw ah waan u mahadnaqayaa akhyaarta iyo asxaabta igala qayb qaadatay barnaamijka ka qayb qaadanayay waxaa suurtagala in barnaamijkan toddobaadka soo socda uu ka baxo magaalo ka mid a magaalooyinka aad ku sugan tahay islamarkaana aad fursad u hesho inaad ka qayb qaadato taniyo tani barnaamijkan oo kale aan sugu iman doona sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo barnaamijkaasi dareenka dadweynaha noogu soo diyaariyay magaalada hargeysa halkaa kala socotaana waa v o a haatanna kusoo dhowaada qaybtii labaad iyo sheekadii lama huraan ee ka soo maaxatay maskaxda wariyaha rucadaaga ah cabdulqaadir maxamed mursal
ku soo dhowaada sheeko taxane ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dimuqraadiyadda dawlad wanaagga iyo dibudhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobey oo ay xaruntiisu ku taallo magaalada nairobi ee waddanka kenya magaca sheekadan waa lama huraan waxaana ay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaallada sokeeye ammaandarrida baahday kala dambayn la'aanta qaxa dhaca iyo kufsiga kuna soo dhowaada qaybta labaad
adeer faaraxow adeer waa goor casire haddii aan dhaqaaqi karno yaynan dib u dhiganine aan haddaba carraawno aabba waa dhaawac wax baxnaanaana ma haysto tabcaanana waa tii hooyaday hore loogu dilay noomana dhowo haatan sureeray abbaayo waan ogahay waana dareemi karaaye waxaad ogaataa inay tubcaano meel kasta ayada noo dhaanto haddii aabba baxnaanadiisa ay ahaan lahayd iyo wixii la mid ah waa meeshii aan ku dhalannay oonu ku kornay oo aan dabeecaddeedana naqan waxaad si xusuusataa dardaryadii joogtada ahayd oo ay kuwa wada dagaalamayay ugu geysteen dadka iyo deegaankaba ee meel kale aannu sahansanno abbaayo maya sahansi kale ma jiro waxaan fariin u diray awnuur iyo deriskeennii wanaagsanaa ee halkaa aanu ku lahayn warkeennana wuu jiraa waana nala sugayaaye aan dhaqaaqna baay aniga waxaa ila wanaagsan talada dhuugow ee aabba sureer waxaad yeelaysaa aabba carruurta inoo soo kaxee wiilasha inoo soo aruuri intaanu gabalka nagu dhicin meesha aanu ka carrawno aabbow hadda safarka ma ka bixi kartaa adigoo sidaan dhaawac u ah aabbow anigu tayda maba arkee idinka ayaa iga daranaya carruurta rajada ee aabbow ina kaxeey hadda baanu dhaqaaqnay waayahay aabbo waayahay waayahay sureere carruurtana inoo soo kaxee weelashana noo soo aruura anigana dameerka ayaa noo soo kaxaynayaaye abbow uma ilaawi doonno aniga iyo reerkeennaba sida aad noogu gargaaraysid waayo maxaa saas u leedahay waa waajib abbaay inaan wax isla qabanno waxaana foolxumo weyn igu ahayd oo aad aad aan uga xumahay sureere inaan xalay xataa dibadda u soo bixi kari waaye mana ilaawi doono noloshayda dhacdadii foosha xumeed ee xalay ku soo martay waad mahadsan tahay aboowe dhuubow aadaa u mahadsan tahay ha ooyin sureer ha ooyin waan ogahay waa waxaadan ilaawi karin ee carruurta noo soo kaxee weelashana wixii haray noo soo aruuraayo aboowe aad baad u mahadsantahay soo kaxee
haye shooqa hee haddee saaka waxaad arkaysa inaan babaxaayeen dee reerkii reer faarax dheere aha mana arko innagu dee sabab halkan aynuu joogne maxaad tala haysaa ma waxaad ula jeedaa macali basbaasow inayn annagu halkan ka tagno awalba adiga igu tala xumaadeen waan ogaa meeshaan joogitaankeed inaysan wax dareeri noogu jirin a waxba kuguma tala xumaana xilligaasaa tala wax jiraan haye raggu marmar waa tala xumeeyaan wayna dhacdaa hase ahaatee waxay iga ahayd markii hore armay dee buush magaalo idiin dhaantaa dee tuuladan dardaryaday nagu dhammeeyeen dablaydan aan dagaalkuwa ka dhammaanayn oo haddii alla idmaayo dhuljiifkii iyo daydaygii iyo jiridii hadhiyo habeen taagan yihiin maclin basbaasow Haa.
aniga wixii aan xirigaas xun aan ku xamaalahay sanada dhan ee iga furteen farqayga hal mar kala baxeen waa iga wada xayuubsadeen habeenkoo inay buushkayga iigu soo galeen waa ogeedeen wixii cabaad iga baxaayey qof ii soo baxayna ma leheen waxaa hadalka hadda iga keenay inaan halkan isaga baxnabaaba dee igu weyn sida aynaan isu gargaari karayn oo aynaan isugu gurman karahayn kuweenna la dhacayo oo hadhiyo habeen gabdhaheenna la kufsanayo ee dee dilki iyo dee maaragtay geeriduna inoo dheertay waxaan kol haddayna isgargaari karin oo ayna waxba istari karin ujeedka ugu weynu ah halka ayaan nabad ku helno nabadiina aynu weynay laba hubraan waxaa ah inaan tuuladeena tubcaano dib ugu noqonno wax kaloo ayna samayno ma hayne haddaaye aniga taasaa ila roon oo dhib ii dheef wixii aan qabnabo tuuladaynii tubcaana iskiiga noqonno ewalba wixii aan xamaalo adoogii oo aan shaqay karin oo tuulada iska jooga iyo ilmahaan sokor iyo saliid oogu diri jiri hase ahaatee haddaanay waxaan diyaar u ahay inaan idin raaco haddaba shoobay saaha inoo ahaato oo beri toola aroortii hiirta waa beri aan u diyaargarowno si aan u safarno shoobay soo maad garan adigu dee wixii kaa dhul yaallay cagaba diyaarso aniga iyo joogana dee waxba nagaba dhul yaallaane haye macalin basbaasow allahana bariisi waaye waaye waaye
waxaad maqasheen qaybtii labaad ee sheekadii lama huraan oo idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay oo xaruntiisu ay ku taallo magaalada nairobi ee dalka kenya
haatana dhegaystayaal waxaa aad ku soo dhowaataan heestaas aad muusikeeda maqlaysaan xaliif khaliif malagool iyo heestii waa la isitaa
samadaa korkeedii oo sudhan ogaadaydo saymaan ku beegnahay waalaysitaiyo dawanbaysan gadhayiyo samadaa korkeedii oo sudhan ogaadaydo saymaan ku beegnahay satiyaho dambay naftu igula socotaa satiyaho gambay naftu igula socotaa e masamra masexda masuga masaja masamra masexda masuga masaja masabcaal gala iyo solkiyo arti sahayli mabegaasan ugulcabo masamra masexda masuga masaja masamra masexda masuga masaja masabcaal gala iyo solkiyo abarti mabegaasan
codkaasi fanaanta allah u naxariistay xaliimo khaliif magool ayaan ku soo gabagabeynaynaa iyo heystadii waa la sitaa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha ayayna gabagabo ahayd iyo baahintii idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
saddex jeer ayaan xalay muddadii kansan elo dhinacaanu seexilcaa qaban waa sariirtaan saaraa korkeede saddex jeer ayaan xalay muddadii kansan elo dhinacaanu seexilcaa qaban waa sariirtaan saaraa korkeede saakaan dusheedii soo jeed ku gaadhay saakaan dusheedii soo jeed ku gaadhay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.